saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof oo ay ku jiraan sagaal caruur ah ay ku dhinteen duqayn ay xalay israa'iil u geysatay magaalada khaza wax yar kadib markii ay ururka xamaas ee fadhigiisu yahay khaza uu madaafiic ku garaacay deegaano ku yaala magaalada jerusalem wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga qudus iyo duqaymihii xalay loo geystay khaza waxaa kaahire ka soo diray xuseen cusmaan zaxnuuni kahor imaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka reer falastiin oo ay isaga hor yimaadeen falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'il ayaa sababay geerida labaatan qof oo falastiiniyiin ah sida ay baahiyeen warbaahinta maamulka falastiin diyaaradaha dagaalka ee israa'il ayaa duqaymo u geystay marinka khaza ee dhulka reer falastiin kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tirada badan ee soo gaaray falastiiniyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay labaatanka qof ee geeriyooday in ay ka mid yihiin sagaal caruur ah oo reer falastiin ah halka dhaawaca saacadihii ugu dambeeyey ay ku sheegtay shan iyo lixdan qof iska hor imaadyada ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ay bilaabeen in gantaalo ay ku duqeeyaan deegaanada israa'iil afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay boqol iyo konton gantaal oo laga soo ganay dhinaca marinka khaza in ay ku dhaceen gudaha dalka israa'iil afhayeenka xukuumadda israa'il ayaa tibaaxay in weli diyaaradaha dagaalka ee israa'il ay wadaan duqaymo ka dhan ah kooxaha wax iska caabinta warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa lagu sheegay duqaymaha diyaaradaha israa'il in ay la egteen xarumo ay leeyihiin maleeshiyada xarakada xamaas warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay ra-iisul wasaare netanyahu in uu la tashiyo ku aadan xiisadda khaza uu la sameynayo militariga iyo sirdoonka dalkaasi wakaaladda wararka maamulka falastiin ayaa dhankeeda ka sheegtay in duqaymo ba-an israa'il ay u geysatay deegaanada kooxaha wax iska cabinta ee marinka khaza islamarkaasina iska hor imaadyo xoogan ay ka dhaceen daanta galbeed gaar ahaan dhulka ku xeeran masjidka al aqsa ee magaalada qudusa magaalada ramalla iyo magaalada nables ciidamada israa'il ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiye ay u adeegsaday kumanaan falastiiniyiin ah oo isugu soo baxay magaalada qudusa si ay u kala eryaan arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey iska hor imaadyo xoogan ay dhex mareen ciidamada israa'il iyo falastiin kadib markii israa'il si xoog ah ay uga saareen qoysas falastiiniyiin ah guryihii ay ka deganaayeen xaafad u dhow masjidka al aqsa ee magaalada barakaysan ee qudusa sida ay sheegtay hay-adda bishcas ee falastiin in ka badan lix boqol oo qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyada ka dhacay magaalada qudusa iyo guud ahaan deegaanada kale ee daanta galbeed iyo marinka khaza ee dhulka reer falastiina boqortooyada sacuudi arabiya ayaa si adag u cambaaraysay weerarada iyo duqaymaha israa'il ay u geysatay dhulka reer falastiina dowladaha carabta midooda yuruba iyo dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xiisadda cirka isku sii shareertay ee u dhexaysa falastiin iyo israa'iil waxayna ku baaqeen labada dhinac in ay isdejiyaan xuseen saxnuuni v o a khahira